dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhashay isbedelka cimilada waxa ay saameyn ku yeeshaan bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka nugul oo ay ka mid yihiin kuwa baahiyaha gaarka a qaba xaaladaha ka dhashay isbedelka cimilada ee bulshada soomaaliyeed saameynta weyn ku yeeshay waxaa ka mid ah abaaraha colaadaha iyo fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle oo ah kuwa soo laalaabtay waxaana xiliyada xaaladahaasi ay dhacaan saameynta ugu badan la kulma dadka baahiyaha gaarka qaba ee aan awoodin in ay guuraan markasta oo fatahaaduhu dhacaan haddaba afhayeenka dalada naafada jubbaland cabdihaajir cabdulaahi ayaa ka warbixiyey sida isbedelka cimiladu saameyn ugu yeesho dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sida ay uga gaashaantaan marka la saadaaliyo dhibaatooyinka ka dhalan kara cimilada oo isbedesha run ahaantii markaa xaqiiqda ka hadalno dadka baahiyaha gaarka qabo horta waa dadka bulshada ugu yacni tabarta daran islamarkaana waxoogaa maaragtay naafanimadoodana ay aad u kala babedelan tahay marka waxay u quseyn kartaa kaba sooqaa tusaale ahaan waxaa dhacay ama fatahaad ama abaaro dadka mujtamaca ee meel ku wada nool markii intaas ay ku dhacdo qofka lixaadkiisa qabo markiiba wixiisa madaxuu u ridanayaa waa meeshu waa ka qaxayaa laakiin dadka baahiyaha gaarka qaba waa dadka ugu nugul ee arrimaha noocaas oo kale aan islamarkiiba qixi karin oo yacni haddii daad u yahay haddii abaar ay tahay soomaalidu waxay tidhahdaa col iyo abaarba lugahaaga looga baxsadaa xaaladdii ahayd lugahaadaa looga baxsadaa dadkii baahiyaha gaarka qaba waxa uu ahay arrintaas ayada ah aad bay ugu culus tahay waayo lixaadkooda ma dhammaystiran qaar baa laga yaabaa inay yihiin kuwa barlasaat aho sariir saaran marka in ilaahay u keena marat ilahay inuu u keeno naxariis iyo gaadiid iyo wax nocaas in ilahay u keeno mooyaan dadkaas xaaladda noocaas ee dhibaato badan ayay kala kulmayaan haddii mujtamaca meesha deganaa ay arrintaasoo kale ku dhacda wixii lixaadkooda qaba waa qaxayaan nin walba wixii uu qaadan karo qaadanaya laakiin dadkan baahiyaha qaarkood maxay qaadan karaan wax ma qaadan karaan waay kaba soo qaad labada qof oo lamaanaha oo isla jooga qof ka mid haddii uu yahay yani qofka dadka baahiyaha gaarka qaba uu yahay qofka kalena uu fiican yahay kii fiicnaa haddii uu wax qaado wixii kale yaa u qaadaya kan baahiyaha gaarka wax ma qaadan karee qaarnasraraab saarihin waa barlasaad sidaa awgeed xaaladaasi noocaas ayay maarata uquseynaysaa dadka baahiyaha gaarka qaba runtii horta qof walba tabartiisa ayuu maarata ayuu xarbin karaa haddii ay yimaadaan arrimaha noocaas oo kale ka gaashaamashadooda waxaad moodaa inay aad u adag tahay waayo waxay ku adag tahay kaba sooqaad webigaa soo fatahay kaba sooqaad rooba weynaa yimaadaan xaaladaas ayada muxuu qofka naafada kaga gaashaaman karaa wax ilaahay abuurta uu kaga gaashaaman kara ma jiraan ilaa wix ilahay usoo qira mooyaane xaaladda noocaas marka hay-adaha markaan soo qaado wasaaradda xaquuqul insaanka iyo haweenka wasiir cadar ay maarata wasiirka ka tahay hay-addaas oo dowladda ah ayadu bilxaqiiq aad bay u dadaashaa wacyigelin hadday noqoto iyo wax walba oo maarata yani naafada la soo gudboonaada inta badan way ka warqabtaa marki marki xaaladdaas ayada ay dushaayada ka dhacdo unbaan fahnaa inta ka horreysa anaga waxba masaadaalin karna dadka baahiyaha gaarkaa qaba ayaa ah kuwa markasta u nugul dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhashay isbedelka cimilada sida fatahaadaha iyo sidoo kale abaaraha soo laalaabta